caawday xaafaadalaa aada u liibataa lug iyo xiniyahaski xabadii iga dhacday xiniyihii buski wax laga qabta ma jiraan lugtiina neefkaa taagan baraalis baan ahay meeshii fariinta la geeyey baan haalaa anigoo aad baan u liitaa waxa laga qabtay ma jirin buski waa go-an tahay teatarkii dagacda laga soo geliyay baa weli ugu jira waxa laga qabtayna ma jirin meeshii la geeyena aan raggii aan la soconay meeshina la geeyena ragna koomay ku jiraan ragna meesha banaanka ay ku daadsan yihiin anigu wax laga qabtay iyo rag kale wax loo qabtay midna ma jiraan dhaawacyada waxaad isugu jirteen e labada dhinac ee maga- ee magaalada gaalkacyo marka ee dhaawacyadii oo dhan miyaa ee meesha ku daadsan maya dhaawacyo meesha kuma daasana kuwii kale waxaa la geeyey isbitaal madiina la geeyey rag laga soo celiyey oo kooma ku jira waa jiraan markii la yiri waa rag baa la qaadayaa oo xalay la keenay waa jiraan oo sagaal nin ah intii kale oo markii horena dhagax waxaa lasoo geeyey meeshii loo jira isbitaal madiina lasoo geeyey annagana meeshii baan ku jirnaa oo wax naloo qabtay hawa yaraatay ma jiraan mee qabri ayaad ku jirtaan marka isbitaalka ee digfer isbitaalka digfer waxaan ku jirnaa toddoba beri toddoba beri waxaana la siinayay lab antibiyootiga keli ah iyo dhaymo dhagacaddana waan ku haysanay iyo ka badanba waxana loo qabtay haba yaraatana ma jiraan waxaa meeshii dhaawaca ahayd wa- waana la telin kii xabadihi ku jireen waxaa la yidhi iska bax in raggayaga kamid a banaanku jira ayaa xaafad baa lagu dhayaa cunug yar oo weriye ahaa oo ku dhahamay raadiyo raadiyaha qaranka isaga waxaa la yidhi waxba kaama qaban karna saaka waa bixi kartaa raggii waxay ku qasbay maamulkii baan wacanay maamulkii baan wacanay dib baan idiin soo wici doonaa waxbaa idiin qaban doonaa bay dheheen annaga mashina ka qaadi doonaa haddana weli wax jawaaba kama hayno e marka waxaad ka mid ahayd e dadkii ku dhaawacmay ee magaalada gaalkacyo e ma jirtaa ee cid ka socota dowladda soomaaliya oo idinku timid ee isbitaalka digfer maadaama ay dowladdu iyadu idin qaaday wax na qaabilay oo noo yimid ma jiraan habar baa mar noo timi ayadiina sawree naga qaadatay si dambada nooguma soo noqon waxbaa idiin qabananaa iyo waxbaa laidin qabanayaana namay oran sawradaa keliya ayna intay noo timi saa noo dulmadhay sawre bay saa kor nooga qaadatay waxay noo qabatay iyo haba yaraatee iyo waxay nala hadashana ma jirin iyo waxa dhaawac iyo xanuun ay naga weydiisay marka ee saraakiisha caafimaadka ee isbitaalka digfer maxay idinku dhaheen
waxay nagu dhaheen annagu waxay waxa loo qaban karaa oo meeshaan joogo wax cid wax loo qabtana ma jirin raggii qaar kamid waxay dhaheen waad ka bixi kartaan ragna koomay ku jiraan anigana irbada singeeti baa lootiiyaa wax kaloo laga qabtana ma jirin caagii lug intaasna eyr bay tahay xirmi baan iska allaa e marka maxaad e ugu baaqaysaan e puntland iyo e dadka idin dhegeysanaya ee soomaaliyeed waxaan u baaqanaa meeshaan isbitaalkan nala keenay digfer inay tahay isbitaal ajaanib leedahay ganacsi u furan haddii aan waxnoo sintaanka nala geeyana aan si fiican naloo wanaajin dowladiina keentada tilwaajeenana inaysan si fiican noo geyn nanana daaweyn digferan waxaan ka codsananaa in ay haddaan nahay annaga ee digferan in si fiican naloo qaabilo meel isbitaal le oo waxaa nala geeyo ama dalka iyaga nalaku daweeyo aan ka nimid nala ka soo qaaday ama dalal kale oo dawada in nala geeyo aan kaa soconaa